biyo fariisiga wadooyinka iyo xaafadahaba waa ilaha ay ka yimaadaan cuduro khatar ku ah caafimaadka biyo fariisiga waxaa sabab u noqon karaa arrimo badan sida meel god noqotay oo ay biyaha ku hooraan ama wadada oo aad u burburta islamarkaana yeelata godad biyaha ay galaan oo ay fariisan karaan xaafadaha ayaa u badan oo lagu arkaa inta badan biyaha fariista walow ay jiraan wadooyin waaweyn oo qaarkood ah laamiyo biyo fariisi laakiin kuwaasi waxaa lala xiriirin karaa farsamo xumida loo sameeyey laamiyadaasi soomaaliya xaafad iyo wado halbow ah oo ay biyo fadhiyaan waa laga heli karaa laakiin tirakoob lagama hayo inta ay yihiin wadooyinka qaar waxa ay biyuhu fadhiyaan dhowr bilood waana mida sii kordhinaysa khatarta caafimaad ee ka dhalan karta arrintaasi caafimaad ahaan waxaa laga dhigaa in cuduro badan ay ka dhashaan biyaha wadooyinka fadhiista waxaa ka mid ah cudurka malaariyada iyo kuwo kale sida ay sheegeen xeeldheerayaasha caafimaadka carruurta xaafadaha qaar ayaa gala biyo fariisiga waa arrin kale oo walaaceeda leh marka laga hadlayo khatarta caafimaad ee carruurta ay kala kulmi karaan biyo muddo fadhiyey oo wasaqaysan waxaa intaa dheer oo xusid mudan in wadooyinka biyo fariisiga ah ay gawaarida ka leexdaan oo aysan mari karin waxaa caqabad ku ah isu socodka gaadiidka oo xitaa darawalkii isku daya inuu gaarigiisa ku kaxeeyo waddada sidaasi ah isaga oo aanan aqoon godadkeeda yug culus ayaa soo gaari karta biraha gaarigiisa marka aan ka soo tagno biyo fariisiga xaafadaha waxaa su-aal soo laalaabatay ah sida laami la dhisay qarashna uu ku baxay uu biyo fariisi u noqon karo jawaabta su-aashaasi khubarada wadooyinka waxa ay ku sheegeen in aysan jirin tubooyinkii qaadi jiray wasaqda iyo biyaha ee badda ku shubi jiray kama marna in ay jiri karto farsamo xumo loo dhisay laamiyada qaar sida khubarada qaar ay aaminsan yihiin khatarta biyaha fadhiista wadooyinka waxa ay ku sii badan tahay wadooyinka xaafadaha deegaanka lagu yahay halka laga yaabo waddada laamiga ah in aan la degnayn si kasta ha ku yimaadaan biyo fariisiga wadooyinka xaafadaha iyo kuwa kaleba waxaase dood aysan ka taagnayn in bulshadu dhibsatay islamarkaana aysan daah ka saarnayn cidna khatarta ka imaan karta xaafadaha qaar dadka deegaanka ayaa isku xilqaamay in ay meesha ka saaraan biyo fariisiga waxa ay u daneeyeen laba arrinba midi waa caafimaadka carruurtooda iyo iyaguba midna waa quruxda iyo bilicda deegaankooda weli ayadoo sidaasi ay u dadaaleen dadka qaar dhibaatadii biyo fariisiga waa sideedii waxaan ula jeedaa weli waa ay jirtaa ibraahim maxamed cabdi waxa uu bartay cilmiga caafimaadka ha inoo iftiimiyo cudurada ka dhasha biyaha wasaqaysan cuduro badanaa ka dhalan kara cudurada biyaha ka dhasha waterborn diseaseska cudurada la yidhaahdo waxaa ka mid a kolera waxaa ka mid a malaria waxaa ka mid a bilhaarziya xanuunka loo yaqaano kaadi dhiiga soomaaliya u taqaano malaariyadoo kaleeto waxaa dhacdaa in markii biyo hortaada ay fadhiistaan waxaa imaanaysa meeshii kaneeco kaneecaa ku dhalaysa kaneecaastay ku dhasho waxaa dhici karta kaneecadas ku dhashay inuu qofkii cunto kadibna ay xaafadihii isaga gudbiso xunno badan xanuunka malaria isaga gudbiso oo xaafadaasoo dhan ay saamayso malaariga wada saamayso xitaa ay magaalada usii wada faafto dhammaan xaafad keliya maahan ay magaalada usii wada gudubto waxaa kaloo ka dhalan kara wax loo yaqaano bilhaarsiyaha oo xanuunka kaadi dhiigga soomaaliya taqaano kaleeto inta badan wuxuu ku badan yahay carruurta kaleeto markay biyaha dhex galaan oo waxay sameeyaan waa way way dhex galaan way ku dabaashaan waxaa dhici karta marka lugahoodoo kaleeto inay iskiinka wax kaga soo gudbaan jermis kaga soo gudbo jermiskaas kadib uu ilmihii uu saameeyo si sisteemiga u saameeyo kaada haysta meelahaas inta badan kala dhaco xanno badan oo adiga la xiriira kaada mareennada iyo ku dhacdo waxaa kaloo dhici karta si indirectia waxaa ku imaan kara typhoid typhoidku inta badan wuxuu ku jira xanuunada oo wax loo yaqaana fika oral iyo waxaas la yidhahdaa inta badan laakiin haddii biyo wasaqaysan oo jermiska typhoidka keenaya ama tifowga soomaali u taqaano ay ilmihii ku dabaashaan waxaa imaanaysa ilmihii xitaa ayagoon cabi xitaa marka qaarkood dabaashan ku dabaashan inuu afka u galo biyihii jermiskiina uu raaco taas waxay yeelta markii xanuunkii typhoidka kaleeto inuu ilmuhu ku dhaco mar haddii biyo fariisiga wadooyinka xaafadaha ay leedahay khatar caafimaad miyaanan loo baahnayn in lagu baraarugo khatartaasi loona istaago sidii looga hortagi lahaa waxaa ka waramaya kaalinta is-abaabulka xaafadaha ee wax ka qabashada biyo fariisiga cabdulaahi maxamed sugaal xaafadaha horta waxaa waaye wax meesha u badan ee biyaha ay fadhiisaan markii laga soo tago biyaha ugu badanoo ka imaada ama fadhiisa laamiyadana waxay ka imaadaan xaafadaha marka waxaan dhihi karaa
guryada micnaha xaafadaha inay samaystaan barnaamij ayada lacagay iskaga aruurinayaan oo micnaha kaafi kara biyaha inaynan fadhiisanin xaafadaha hortooda taasna waxay ku gaari karaan inay iskaashadaan ay samaystaan guddiyo ay samaystaan dad u xilqaaman oo micnaha barnaamijkaas wadi kara aragtidiisa sida uu xalka biyofariisiga waddooyinka uu u arko waxaa sidoo kale nala wadaagaya cabdirasaaq maxamed cumar dadweynaha waxaa waajibaad badana saaran inkastoo soomaalida aynan u dhisnayn inay midoobaan wax qasqabsadaan iskaashi iyo midnimo iyo community dadka xaafadda degan waxa laga yaba inay iska warqabinba oo nin kasta iskiis wax u qabto taas waxaa ka fiicnaan lahayd inay midoobaan hal broses wax ku qabsadaan oo isla kaashadaan qof aqoonyahan wacdaan ee waddadan sidii biyaha aan u fadhiisan lahayn oo la talin uu sameeyo laakiin waxaa u moodaa taas cagsigeeda inay ummaddii samaynayaan oo ah in qof walba oo waxaa laga yaabaa boqol qof oo xaafadan degan inay boqol gaari oo cara ama dhagax inay waddooyinkooda ku goynayaan nin kasta oo leeyahay adiga kuu soo galeen kaligaa nafsi oo leeyahay qof kasta oo naftiisa ka fikiraya laakiin haddii boqolkaas gaari haddii si nidaam ah waddada nin qof aqoon-yahan oo wacdaan yiraahdeen boqol gaari ah haysanaa oo dhagax iyo iyo jaa iyo waxaas si oo process ah waddadan dhan way deeqdaa boqol gaari wax badan waddo badan ee waxaysaa laakiin waxaa moodaa boqol gaarin waa lagu shabaa welina biyihii way sii degaan taas waxay keenaysaa waa corporation la-aan waaye iskaashi la-aan waaye ummadda iyo midnimada iyo community bulshadan waxaa la rabaa dee xaafad degantaa inay iska warqabto baahida iyo dhibaatada iyo waxyaabaha jira ee isla iska kaashadaan iyo dhibaatooyin kusoo kordhaya ummadda waxaa u miltaa inay iskaashi sameeyaan ay la yimaadaan ay ka gudbaan caqabadaha